harun waa mahadsantahay hortii degmada balcad waa degmahaad magac weyn oo qadiimiya xaalad adagaa maalintii jimcada galnay niman amisom oo safar ku ahay wadada udhexeyso balcad iyo jowhar ay nimanka jidka u galeen dagaal xoogan ay kala kulmeen annagana gurmadan u samayn waagna markii as diyaarinay ciidamadayna diyaar garoobeen aan ugu talagalnay inaan gurmano annagana weerar nagu soo qaadeen dagaalo xoogana ka dhacay magaalada afaafkeeda hore dhinac yaroo do-o meel biyo baxahaayo aanan ka fila jirin in loleyda bis ay ku safartamaan ay ku yimideen gudaha magaalada qayb ka soo galeen qaybta yaray kasoo galeen aan dagaal xun kuga qabsaday madaafiic ay nagu qaraaceen xarumihii dowladda sida guriga guddoomiyaha iyo xaruntii degmada iyo baabuur iyo meel internetheedoo dhalinyarada si si lacag la-aana combyuutarada ah u bari jirna ka maamulka u bixi jiray meelaasay madaafiic ku qaraaceen meelihiiyaa guftay dagaal xoogan kadib waa oo socday muddo saacadaad iyo saddex saacadood taqriiban magaalada dib a ugu ugu bixinay qaybta ay kasoo galeen waxayna u carareen dhinaciba ay marka hore jireen oo basre iyo dhinacaasi kulunta nooga carareen daniga hadda cabsi ma jirtaa in mar kale ay soo geli karaan al-shabaab ilain markii horeba way soo galeen horti tan cabsida horti cabsi ilaahay iskale subxaana watacaala awada in laga cabsado bulshada reer balcad waa dad iska masaakiina oo xoololey iyo beeraley ah nimankii taleefanay kasoo wacayaan way handadayan waxay leeyihiin waan soo laabanaynaa degmadii kusoo naqanaynaa bulshadii annagana waxaa u sheegnay inaysan wax dhibaataa jirin wixii dhacayna aysan mar labaad dhici karin oo ciidan awood leh ay degmada leedahay ee dowlad goboleedka hirshabeelle ciidankiisa degmada joogo oo ciidan uu leeyahay maamulka degmada u gooniya u joogo u jooga ciidan qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya ay soo dirtay maanta ay xaadir ku yihiin degmada inaysan dib u qabsan karin amba aysan kusoo sidai kidiska aheyd ay nagu soo galeen aynan kusoo geli jirin oo xaaladaas shacabkii a ku dejinay laakiin way jirtaa balobaleen dhinaca qalbiyan ah oo shacabka haysato ay taleefano kasoo wacayaan ay leeyihiin loorka waxaa ka rabnaa nus dollar la badeji karo sida muuqata ay la rabaan inay cunaqabateeyaan degmada ganacsatadeedii iyo bulshada degmada laakiin annaga xaaliyan haddii aan ka warrana annaga xaaladayna ka maamul ahaan waxaa aaminsannahay inaysan saykidiskaada ay marka hore nagu soo galeen aysan kusoo geli karin degmada degmadana hadda xeendaa fiican loo dhisay ciidamo fara badan oo amnigana la keenay kuwii hore uje u joogayna heegan la geliyey marka hadda isu socodka ganacsiga gaadiidka iyo ganacsiga iyo bulshada waa boqol kiiba boqol laakiin taleefanaa jiro ganacsata laga soo wacayo oo laleeyahay ma safri kartiin raashin ma keeni kartiin gaadiidkii lala hadlayo laleeyahay loorka badan aad dejisiin waa nus dollar marka loor badan haddii nus dollar laga qaado waa cunaqabateyn dhanka bulshada la saaraayo xaaladda midaasaa jirta maana wax kaloo hadda culeysana ma hayaan marka maxaad ka qaban kartaan inay shacabkiina saa u handadaan waxaa jiro adoo mahadsan howlgal insha allahu amar nagula siiyey laakiin wakti dhow dhaqaaqi doono aanan rabin inaan kahor dhaco oo ciidamada qalabka sidoo dhan ee soomaaliyeed iyo ciidamada dowlad goboleedka iyo kuwa maamulka degmada iyo bulshada iskaashanayo howlgal lagu dhawaaqaa jiro wakti dhow la qaadi doono waxaana rajeehaynaa saacadaha soo socdo ama maalmaha fooda nagu soo hayo inay shacabka balcad ka xoroobi doonaan tuulo walbo ay joogaan handadaad shabaab soo handado amba cabsi gelin amba baqdin gelin oo geliyo maxaa yeele haddii deegaanada hadda ay naga haystaan weerar lagu qaado ee dib looga xureeyo waxaa meeshaas ka bixi doonto handadaadii iyo carqaladeyntii bulshada lagu haayay taas waxay bixi doontaa markii weerar a ku qaadno ee xeendaabka balcad oo dhan a gacanta maamulka uu soo galo hadda ka hor weerar waad qaadeen basraad aadeen iyo deegaanada ku xeeran ciidamadu halkaasay tegeen haddana al-shabaab way soo rogaal celisay waad ka soo laabateen intee bay idiin jiraan hadda shabaab
waa mahadsan tahay harun hortii shabaab waa niman dowlado caalami la dirira oo dagaalo caalami gala annaga ka maamul ahaan iyo ciidan yaroo annaga ugu talagalnay inaan ku tijaabina awoodda shabaab a kalka hora dirnay ilaa iyo basra dhulkaasa ka qabanay maadaama xilligaas u ahay xilli roobabe oo baabuurta aysan soco karin ciidamada dhiiqada aysan ku wada soco karin awgeed awoodda shabaabna a ogaanay amar waxaa nagula siiyey oo maamulka sare ee dowladda iyo midka goboleedkaba ay amar ku bixiyeen in dib loo soo laabto hadda nimankiina soo weeraray ama nala diriray intooda badan waxay ka yimideen jaalalaksi iyo waxay ka yimideen shabeellada hoose hadda waxay ku sugan yihiin basro iyo kulunta iyo inta udhexayso walaweyn xaaladda meeshaas geysana waa dareemi kartaa naftirkooda inay baqdin ku jirto haddana insha allahu amar waa la amara la bixiyey nagula amraayo ina deegaanadii ay haysteen degmada ay ka haysteen dib looga xureeyo ee dowladda dhexa soo fartay hirshabeellena la qaadatay annaga ka maamul ahaana aan la qaadanay laakiin insha allah wakti dhow oo dhaqaaqi doono marka meeshan ugu dhow ay hadda ay noo joogaan taqriiban waxay noo jirtaa sideed iyo toban kilomitr shan iyo toban kilomitr waa gartay saasuma foga laakiin waxaan maqlay balcad waa dhul beereed dhul beereedka idinku hareeraysan oo dhan inay canshuura ka qaataan oo aysan ahayn ganacsatada magaalada inay soo wacaan laakiin beeraleyda ay canshuuro fara badan ka qaadayaan sababta ay u joogaan deegaankaas uguna xoogan yihiin welina ay tahay arrintaa waxyar ka hadal beeraha ay lacag ka qaadaan oo hadda annaga aan ognahay ma jirto laakiin bakdingelintii ay hadda wadeen ay balcadku soo galeen af ay dagaalka markay la kulmeen ugu laabtana waxay ahayd inay shacabka u baqaan wax allaala waxay u baahdaan ay u geeyaan annagana waxaa ka wacyigelinay ina waktigooda dhammaaday dagaalna lagu qaadi doono shacabkana la xurey doono laakiin aysan naqanin shacabkii iyo shabaab shacabkii inaysan ku dhex dhimanin dowladdii iyo shabaabkii haddii aad dhahna annagana jooga ayagana ay dhahaan baxa waxaa meeshaas ka imaanaysa inay shacabka ku wareeraan kuna dhintaan laakiin annaga ka maamul ahaan nooma degsan inaan shacabka ona qabatayno laakiin waxaa noo degsan oo isla qaadanay inaan shacabka xurayno oo gacanta dowladda ay soo wada galaan kadibna aan dhahno wixii hadda ka dambeeyo sistamka dawliga idinkula macaamilaynaa waaye weerarkii jimcihii imisaa ku dhimatay magaalada oo ama rayida ama ciidana hortii haddii aan ka hadalno xaqiiqda annaga ka ka ciidan ahaan wax dhaawaca mahana wax dhimashaana ma gaarin laakiin bulshada laba qafood oo madaafiicdii ay garaacayeen degmada ay ku dhacday oo midna yahay cunug aada saqiir u ah oo toban jir ah midna uu yahay qof iska iska da-a iyo guriga madaafiic ugu tagtay aa jiraan laakiin subaxnimo oo dadka maalin jimcaadna ay tahay maalin jimcaadna cibaado dadka badan inta badan aadaan oo dukaamanka ay xiran yihiin oo dagaalka kusoo aaday ay dadkiina bulshadii ay aadeen qaraarasalaan iyo beerihii iyo loo kala loo kala laabtay tuulooyinkii dadka dhibaato waxa yareeyay dhimashada waa intaas laakiin annaga ka ciidan ahaan waxna gaaray oo khasaare ah oo labadaas geri oo dhaawacaanan ahayna ma jiraan